dood adag ayaa xilligan dul huwanaysa wax kabeddelka dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dood ka yeelanaya muddooyinkii lasoo dhaafay wax kabeddelka dastuurka kumeelgaarka afar cutub ayaa dib ogis lagu sameeyey waxaana si weyn isha loogu hayaa maalmaha soo socda in labada aqal ee codgeliyaan wax kabedel lagu sameeyey afar cutub oo ka mid a dastuurka arrintan waxaa si weyn u diidan siyaasiyiin madaxweynayaal hore iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal waxaana si weyn looga dareemayaa gudaha soomaaliya kulamo siyaasadeed oo hadda qaarkood ay ka soconayaan garawe madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay masjid ku yaalla villa soomaaliyase wuxuu arabka ku adkeeyey inuu ku dhaartay dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya mowqifka dowladduna waa mid cad war shalay haddaan ummadda soomaaliyeed shacabka inta soo hor istaaga aan idhi haddii la i doorto waxaan dhammaystirayaa dastuurkan gurigayga maa intaan fadhiistan hoosta ka soo xirtaan dhahayo dastuurka waa kaasa ha la wado sow ballan aan galay ilaahay hortiisa ummadda soomaaliyeed aan ku galay maaha dastuurkan inuu dhammaado inaan ka shaqeeyo waan ka shaqeeyaa waana ka shaqaynaa laakiin maxaan ka shaqeeyaa brocessaan ka shaqeeya aniga in laysku yimaado la tashado la wado wakhtiga la ilaaliyo maxaanku idhahday la soo gabagabeeyo maxaanku inta la ilaalinayo maxaanku idhahday wixii ammaanka iyo waxa iyo hay-adaha ilaalinayo la ilaaliyo ayagana loo fududeeyo hay-adahaas inay waajibaadkooda gutaan laakiin dastuurka inuu dhammaadaan rabaa shaki kuma jiro weliba aniga gorgortan igaba ma jirtaba dastuurka inuu dhammaado bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay si gaara isha ugu hayeen dooda dastuurka guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxudiin shaatax ayaa u sheegay v o aada arrintan inay tahay mid culayskeeda leh markay timaado sida hadda dooda u socoto runtii annaga waxay nala tahay ama aan aaminsannahayba tallaabo kastoo la qaadayo hadday ahaaleen mid siyaasadeed mid dhaqaale mid bulsho waxaa mar kastaba muhiim ah in laga fikiro xaaladaha ku xeeldaaban tallaabadaas la qaadayo oo suurtagal ka dhigi karo ama saameyn ku yeelan karo si toosan iyo si dadbanba in la fiiriyo oo la daraasadeeyo si mataqaana looga waantoobo oo wax kastoo caqabad markaas imaan karo haddii uun laga fikiro tallaabadaas la qaadayo keliya oo aan laga fikirin xeendaabka ku hareereysan ama arrimaha ku hareereysan ee suurtagal ka dhigi kara inay arrimahaas tallaabadaas la qaadayo ay shaqeyn waayaan waa runtii waa dhibaato haddaan laga fikirin taas guddoomiye shaatax ayaan weydiiyey xalka waxa uu ku jira maadaama hadda dhinacyadu ay si weyn iskugu hayaan arrinta wax kabeddelka dastuurka siyaasiyiintuna mowqifkoodu yahay mid kala fog runtii waxay ila tahay arrimaha xalka m meesha uu ku jiro waxaan filayaa inaysan nagu cusbeen khilaaf siyaasadeed oo ay wajahaan maamulka dowladda ama hogaanka dowladda mar kastaba ay wajahaan dowladda hadda jirta tii ka horeysay tii kasii horeeyaba inaysan ahayn wax cusub marka waa nasiib dare inaan cashar ka baran weyno waxyaabihii dhacay iyo waxyaabihii lasoo maray oo runtii aada moodid khilaafyada siyaasadeed ee dalkan soo maray inay wax badan oo horumar la gaari lahaa ay hagaldaaciyeen isla markaana ay ku noqdeen caqabad in hore loo soco waayo marka si taa looga waantoobo annaga waxaan isleenaha xalka waxa uu ku jiraa oo muhiim ay tahay in taladan la ballaariyo baarlamaankana mas-uuliyad weyn uu qaato maadaama uu dadkuna mas-uul ka yahay gacanta hadda isaga uu ku hayo dastuurkii inay aada iyo aada uga fikiraan magaalada garowe xarunta maamulka puntlandna waxaa ka socda shir looga soo horjeedo wax kabedel lagu sameeyo dastuurka kumeelgaarka soomaaliya shirka waxaa ka qayb galay madaxweynayaal hore sida madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hadda ka horreeyey madaxweyne xasan maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne dan iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanku garowe gaaray lama oga halkay ku dambayn doonto dooda adag ee wax kabeddelka dastuurka xilligan ku hareeraysan waxaase maalmaha soo socda isha lagu hayaa in wax kabeddelka dastuurka gaar ahaan afarta cutub ay meel marin doonaan labada aqala baarlamaanka soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho